xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa maanta yeeshay kulankoodii soddon iyo shanaad ee kala fadhiga shanaad ee baarlamaanka soomaaliya waxa ayna ku ansixiyeen hindis sharciyeedka tacliinta sare ee qaranka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya marwe sacdiye yaasiin xaaji samatar ayaana ku dhawaaqday natiijada u codeynta hindis sharciyeedka tacliinta sare oo ay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ay horgeysay golahu kooranka maanta wuxuu ahaa boqol afartan iyo kow waxaa codeeyey oo ogol ah boqol iyo afartan waxaa diiday hal cid ka aamustay ma leh sharcigana sidaas ansax ku yahay mahadsan tihiin wasiir waa mahadsan tahay maanta intaas ayay inooku tahay inooka xiran yahay golaha waa mahadsantihiin faarax sheekh cabdulqaadir wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa golaha baarlamaanka soomaaliya kaga mahad celiyey ansixinta hindis sharciyeedka tacliinta sare ee dalka ku guulaysateen oo aada ugu hiiliseen shacabkiina soomaaliyeed in maanta la ansixiyo sharcigii koowaad ee waxbarashada ku saabsan ee la keeno golaha sharcigu waa tii la wada akhriyey wada tashi dheer uu galay waxyaaba badan laga soo saxay waxyaaba badan laga ansixiyey oo uusan ahayn sidii annaga aan ku keenay laakiin golayaashiina iyo guddiyadiinna iyo xubnaha sharafta leh ay wax badan ka bedeleen ayna ka hagaajiyeen dabcan wuxuu golahu wuxuu golahu go-aan ku gaaray unbaa sax ah annaga waxay naga ahayd hindise ayay naga ahayd idiin mahad celiyo dadaalka weyn ee aada samayseen iyo guddiga dadaalka uu uu sameeyey iyo iyo iyo guddoonka sharafta leba aada iyo aada umahadsantihiin wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee soomaaliya ayaa muddooyinkan mooday dhaqdhaqaaqa wax kabedelka tacliinta sare ee dalka waana markii ugu horreysay ee burburkii dowladdii dhexe kadib la ansixiyo hindis sharciyeedka caynkaani oo kalea